wasaaradda shaqada iyo arrimo bulshada koonfur galbeed iyo magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baaya ka qobatay munaasabada lanka dabaaldegaya maalinta shaqaalo adduunka oo sanad kasta la xusawa kowda bilo meeye ogekiya kabeeganaytiya munaasabadun iyo weliba ku qeyb galaya xubno ku shal dareera golaha wasiirada koonfur galbeeda maamulka gobolka baay iyo kan degmada baydhaba iyo mas-uuliin ku shal dareerta wasaaradda shaqada iyo arrimo bulshada koonfur galbeed odayaal dhaqmeed iyo qeybo shishalduwan ee bulshada agaasimaha guud ee wasaaradda shaqada iyo arrimo bulshada koonfur galbeed maxamed suufi aadan ayaan ku horeyntii ku hadalay muhiimada xafladuna maalintu mayd waa maalin eedeed mayleeraha shaqaale weynaa adduunka qiimo badan meydii yaa dalka maraykanka may ku dhiyey dadkii oo afrikaanka ahay oo dadka caddaanka gumaysaday jireen shaqaalaha yaa may suubiyeena banaanbax banaanbaxaas oo ku kacabadayaan dhibaatooyinka iyo may leerhaay xuquuqdiyo iyo oo ondoodayaan saas darteed dowladda koonfur galbeed soomaaliya may xooga saari doontaa haddii ilaahay aro intii shaqaale haweenaha dowladda koonfur galbeed soomaaliya xuquuqdii oo eed eed lin ilaaliya sida sharciga tilmaamo ahaanoo ku mid ah mas-uuliintii iyo marti sharaftii ku qaybgalay xafladun iyo dhinigii kiishayoona ku hadalena waynu ninka baahanya xadiidkii nabi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu calayhi uuna qaadana kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raaciyatih lan walba shaqadii lindhiibi madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya inka sarreeya ikan dhulkaxaagas nadiifiyaha eh shaqadaana si dhabe in isla guduna amaama rabaalcaalamiin an isu surmi doona ilaahayaanna xisaabo doona anden qofka bani'aadanka eh oo soomaaliga eh mar walba dhibaatadu iska dhiid amti sheegada lahay xaquuqda isdhacsada lahay may kaliya ilaahay may leerahay qofkan dartiisa ka dhaafe markaas may dhigi karto qof maskiinka tukaan halsana ka shaqeeyey masheershay lindiidi meelusantac wadow male wasaaraddii haddii yeelatay iyo haddii aan la haynaba meel tabasho ah oo dadka shaqaalahaas reer koonfur galbeed kii masheer iyo waayo kii la dulmiy handac wadow mayla fadeey hooblataana waa wasiirka kusugaan jawaabtaas
maanta oo kale dowladda koonfur galbeed waxay u tahay maalin gooni u ah dhammaan shaqaalaha dowladda iyo kuwa aan dawliga ahayn iyo xirfadlayaasha dhammaantood waxaan ugu hambalyaynayaa maanta oo ah maalinta ugu qiimaha badan ee maalintooda markii laga soo gudbo dhammaan dhallinyarada soomaaliyeed gaar ahaan kuweenna koonfur galbeed waxaan kula dardaarmayaa oaana ku dhiiranayaa inay kor u qaadaan xirfadooda dhinaga kale gudoomiyaha degmada baydhabo cabdulaahi cali watin ayaa sheegay iyo kula hadalana hay-ado iyo shaqaalaysiyaana dhallinyarada koonfur galbeeda dhallinyarada ku nool magaalada baydhabo maybu aha cabasho badan maybu aha iyo qaban cabashahaas maybuaha oo ka mida maybuaha in maybuaha shaqooyinka fursadaha ka bahow dhinaca hay-adahaas ama falk maybuaha iyo tixgelin badan maybuuhan ka helayn taasna wal badan maybuaha ayaa kala hadalni xafiisyad maybuaha hay-ado kala hadalni laakiin wasaaradda shaqada shaqaalaha mayla ka fadayhin in maybuaha dhiirgelin oo oo gaar ee lansuubi shaqaalaha ku nool maybuaha ee koonfur galbeed soomaaliya ku nool in lansuubiya la faday kullamaa maybuaha shaqada kororta may koronkahe maybuaha inkamka koronkahe dakhliga maybuaha ya koronkahe wasiirka cadaalada koonfur galbeed xasan cabduqaadir iyo wasiirka shaqada arrimo gudaha dowladaha hoose iyo reer haliisyooka koonfur galbeed cabdulaahi haaji xasanow manuura iyo ku hadalay lunka xadgudubu doona xuquuqda shaqaalo
oo wasaaradoodsha shaqeeyaan guud ahaan shaqaalaha kan shaqaalaha rayidka iyo kan shaqaalaha rayidkan haynaba xuquuqaad fara badan leeyagu wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha wali eedan kula shaqeeya doonna una dhanka xuquuqaadka shaqaalaha in shaqaalaha xuquuqdiio lanka xadgudubna wali lanaa maxkamada wali lanaa xeer ilaalin may ku sugaana xuquuqdan iyo xuquuqdii bulshada shaqaalaha ee xuquuqdii oo yola ku sugan insha allah oo una maqsuudka ana xafladun oo geekala haqaban qaabi may mahadnaqeey intiiba qeyb ku qaadatay aad ku mid ihiin aan hay-ado international labal organisation ama ilo hay-adun kale oo iskaashiga jarmalka ama jiis wasiirka shaqada iyo arrimo bulshada dowlada koonfur galbeed mudane cabduqaadir cumar baaste ayaa hambaliyo andiri dhammaan shaqaalo adduunka gaar ahaan shaqaalo reer koonfur galbeeda iskool ha ahaato laakiin annaga hadda shaqaalaha ka bilaabnay koonfur galbeed aa ugu horey doonta sanadka dambena inaan iskoolada fasaxnaa rajayn doonaa ay nagala qayb qaataan golaha wasiirada in arrintaas ay garab nagu siiyaan boorkan waxaa ka muuqdo g i set iyo waxaa ka muuqdo i l o i l o dad dhowr boqol gaaraayo ayay hadda shaqaalaysiisay dhismaha waddada ka socdo iyo cabristonka la samaynaayo weli laba qayb ayadoo ah g i set sanadkii hore ayay timid koonfur galbeed markii ugu horraysay heshiiska ugu horreeyay aan la galna waxay ahayd annaga shaqaale idiinma keenayne shaqaalaha ha naqdo kuwa aa ka qaadinaysin reer koonfur galbeed